mahadsan tahay cabdaala xaalada guud ee degmada waa run ahaantii mid aada u degan marka laga fiirsho dhinac walba waxaa jira sida aada og tahay gobolada dhexe oo dhanna aada ka og tahay barnaamijka abaaraha oo run ahaantii saameyn xoogla ku yeeshay bulshada deegaamada gobolada dhexe sidoo kale cabdaala waxaa jira dad barakacyaala oo sida ogsoonahay kasoo barakacay gobolada bari macnaha gobolka galguduud barigiisa shishe waxay yakuna ku sugan yihiin magaalada baxdo sidoo kale waxaa jira barnaamijyo barnaamijka ammaanka oo kale sidoo kale aada iyo aad ayuu u wanaagsan yahay barnaamijyo kalena way jiraan xaalada guud ee degmadu waa mid run ahaantii aada u degan alcadaal
barakacayaasha kudha ka dhawaajiday xaaladooda nololeed waa sidee dadka reebaxda kusoo barakacay
waa mahadsan tahay xaalada barakacayaasha runaantii waa mid aada u liidata runaantii waxa ay dhaxanta aada aragtay ay ka galaan buushash waxayna degan yihiin afaafka hore ee meel ama u jirta magaalada dhowr kilomitr waxa ay helaan sida aan ogsoonahay biyo aan aad iyo aad nadaafadooda u fiicnayn taasoo keenta inay ka cabaan ceelasha maadaama uusan u dhaweyn motoorka biyaha sidoo kale barakacayaashu ma helaan cunto waxaa ka dhamaaday arigii waxa ka dhamaaday sidoo kale dhaqaalihii ay wateen iyadoo ogtahay cilada kale oo jirto oo ah in waxaan e c c ahna waxba lagu kala gadan taaso oo iyadana ku kaliftay dadka barakacayaasha ah inay tuugsadaan taasoo keentay markii kaashkii ay haysteen wax looga gada diiday magaaladay aada iyo uga fog yihiin marxalado kala duwan ayaa haysta waxaan dhigi karnaa run ahaantii dhibaatada ugu liidata oo bini aadan qof ay ku jirta ayay ku jiraan ilaahsubaana watacaala haka saaro aan dhigi karna maxamuud dhowaan waxaan la soconnaa degmada in dib loo howlgeliyey xaruntii degmada baxdo arrintaasna maxaa iyadana kala socotaa
amaasanta alcabdaalow xaruntaasi runaantii hadalhaynta ugu ballaaran ee maalmahan ee degmada laga hadalhayo ayay ahayd sidaan ogsoonahay maalin aan aada u fogeyn ayaa waxaa degmada baxdo laga dhagax dhigay xarunta degmada baxdo oo dibudhig lagu sameeyey sidoo kale saldhig weyn oo degmada baxdo ay yeelan doonto ayaa sanada dhagax dhigay isbitaalka weyn ee degmadana sidoo kale maalin aan aada u fogeyn ayaa sana hobeyn lagu bilaabay halka guriga hooyooyinka ay socoto shaqadiisii cabdaalow shaqadan waxaa maalgelinaya dad dhalinyaro ah oo la magac baxay urur la yidhaahdo b l oo ka dhisan magaalada muqdisho ayaa runahaantii qabanqaabada koowaad bilaabay maalgelin waxaa jirta dadka qurba joogta ay ku ku sugan magaalada muqdisho caasimada wadanka iyo isla degmadaba in ay bangaraynayaan oo ay bixinayaan dhaqaalahaas alcadaalo runaantii shaqadaasi waa mid hadalhaynteeda ay maalmihii u dambeysay ay ka socotay magaalada baxdo waana waxaan dhigi karnaa mashaariicdaas si kala duwan ee ka dhawaajiday ee aadka u fara badan maamulka galmudug way ka madax banaan yihiin miya taabagelinteeda yes waa alcadaala waa mahadsan tahay barnaamijkaasi maamulka galmudug wax saameyn ah haba yaraate uu ku leeyahay ma jirto dadka barnaamijka dhisanaya waa dadka degmada baxdo dadka barnaamijka wada waa dadka degmada baxdo waxaa la wada barnaamijkaas oo la fududeynayna waa qurba joogta ee dadka ku sugan magaalada muqdisho ilaa iyo hadda wararku waxay sheegayaan inaysan maamulka galmudug wax saameyn aysan ku yeelan inay jirto xiriir aada u xun oo soo kala dhex galay maamulka degmada iyo madaxda ugu sareysa ee galmudug iyo sidoo kale madaxda degmada cadaado muxuu yahay xiriir xumadaas dhex martay
waa mahadsan tahay niyaho waxaa jiray sidaan ogsoonahay kulamo ka socda maalmihii dambe magaalada cadaado oo ka qayb gala guddoomiyaha degmada baxdo taas oo guddoomiyuhu sida uu sheegay uu ka cabtay hadal kasoo yeeray mas-uuliyiinta galmudug taasoo ahayd in magaalada baxdo ay u aqoonsan yihiin runaantii waa sida wararku ay sheegayaane deegaan taasna ay dhalisay inuu guddoomiyuhu ka kaco fadhigii xiriirkaasi waa ogeyn aada iyo aada ayuu u xumaa maalmihii dambe laakiin hadalkanina waxaan alcadaalo laleeyahay waa mid lagaba yaabo dadka degmada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee degmada inayba xiriirka u jiraan maamulka galmudugtaas oo kulamo isdaba jooga ay lahaayeen maalmihii dambe alcadaalo galabta waxaan ka qayb galay guddi lagu shaacinayay shir lagu shaacinayay guddiga wadi doona barnaamijyada mashruucyadan kuu sheegaaye mas-uulika mas-uulka qaabishan wasaaradda arrimaha bulshada amase ah qaabishanaha wasaaradda arrimaha bulshada ee maamulka degmada baxdo wuxuu ka sheegay munaasabadda in lagaba yaababa inay xiriirka u jiraan maamulka galmudug kaasoo ilaa hadda aan aan wax saameyna haba yaraatee oo ku yeeshay barnaamijyadan socda aysan jirin wax dhibaato maahana aysan wax dheensana aysan ku qabin wallahi xiriirku aad iyo aad ayuu usuu xumaanaya maalinta maalinba maalinta ka dambaysa alcadaalo